subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkaa subaxnimeer haddii haysanayo qodobada saaka wararkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ardayda wax ka barata dugsada jowhar oo wada u diyaargarowga tartanka qur-aanka kariimka barnaamij lagu maalgelinayo ganacsiga yaryar oo lagu qabtay magaalada beledweyne deeq raashin oo la gaarsiiyey qoysas danyara oo ku nool degmada daynil ee gobolka banaadir magaalada dhobley oo laga dareemayo u diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan ololaha dhiig shubista qaranka oo laga hirgeliyey magaalada gabiley ee somalilan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqeyn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed labaatanka bisha labaad ee februari sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeniyo fidsan ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada jowhar ayaa wada u diyaargarowga tartanka qur-aanka kariimka saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa qodobkaasi sanad walba marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa magaalada jawahar lagu qabtaa tartanka qur-aanka kariimka ka oo ay kasoo qayb galaan ardayda wax ka barata madarasooyinka jawhar iyo deegaanada ku tirsan madarasada abu ayuub waxa ay ka mid tahay madarasooyinka diyaargarowga ugu jira tartanka qur-aan akhriska ee bisha ramadaan xuseen miino mici oo ah maamulaha madarasada ayaa radiyo isna ugu warbixiyey ardayda sanadkan u tartami doonto dugsiga iyo qaybaha ay ka kooban yihiin diyaargarow taqriiban waxaan ku jirnay muddo afar bilood idaacadaha ku yaala degmada jowar diyaargarow aan ku jirno waxaa ka mid ah isku diyaargareynta bishii barakeysaneed ee ramadaan ee foodo inagu soo haysadoo rabbi subxaana watacaala karaal noqdo sanadkii hore waxaan sanadkii hore waxaan galnay kaalimooyin ilaa taqriiban afar kaalimood sanadkan waxaan rajaynaynaa doo rabbi subxaana watacaala karaal noqdo inaan soddonka jus ka galno kaalinta koowaad labaatanka jusna ka galno kaalinta koowaad tobankan inaan ka galno kaalinta koowaad ayaan rajaynaa hadoo rabbi subxaana watacaala karaal noqdo oo iskuul naala wada geeyey hadda laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan ilmaha aanan xoog aan saarnay aan sidaan filayan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka rajaynayna inaan guul ka soo gaarin horta madraskan wuxuu yahay horta taqriiban saddex dugsi oo ka faracmaa madrasatu abu ayuub alansaari iyo madraska kale saddex madraso oo ka faracmaa saddexdii madrasadood taqriiban waxaan ku joognaa lix macalimood waxaanan mar walba hoggaan u nahay ardayda waxaynuu dhameeyeen soddonka jusoo oo ah soddonka jus oo ah saddex kufood ah labaatanka jus oo ah saddex kufood ah tobankaoo ah saddex kufood ah waa waxay isku yihiin sagaal arday ayaanuu ballansanaa doo rabbi subxaana watacaala karaal noqdo inaan sanadkan ka qayb gelina tartamka bisha barakaysan ee ramadaan og dhanka kale qaar ka mid ah ardayda ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan tartanka ay geli doonaan si wanaagsan loogu diyaargaroow waxaa ka qayb galaa tartanka soddonka jus qur-aanka kariimka waxaa ka rajeynayaa inaa kaalinta koowaad aan ka galo waa jiraan tartamo aan kusoo guuleysa sanadkii hadda ugu dambeysay waxaa ka qayb galay tartanka soddonka jus kaalinta labaadaana ka galay maasha allah horta magaceyga waa cabdalcali cabdalla waxaana dhigtaa markiiska abooy balansaari insha allah soddon jus ayaan gali doonaa subcin iyo akhris exercise iyo waxaas waan akhrinaya
maasha allah diyaargarow waan wadnaa waxaan soo wadnay afar bil oo dadaal ah haddana waan sii wadnaa maasha allah macallimiintayna nagu soo dadaalay waxaan ku tartamayaa juska labaatanka jus sanadkii hore waxaan ku tartamay tobanka jus sanadkan waxaan rajeynayaa inaan labaatanka jus ku tartamo una kaalin waxaan rajeynayaa kaalinta koowaad in aan galo waxaa igu dhiirigeliyey macallimiinta asxaabta ayaa igu dhiirigeliyey muhiimada oo ii leedahay waxwaaye in aan guul gaaro oon usoo hooyo dugsigeeya abuu ayuub alansaari kaalinta koowaad nafteydan dhiirigeli ugu noqoto ardaydan ayaa ku dhowaad afar bil ugu jirtay diyaargarow tartanka qur-aan akhriska ee bisha barakeysan ee ramadaan mahadsane saara barnaamij lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bangiga ammaana ayaa bulshada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan usoo bandhigay barnaamij lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar si dhiirigelin loogu sameeyo horu socodka ganacsigooda madaxa shirkadda ammaana ee magaalada beledweyne xasan ibraahin ayaa faahfaahin ka bixiyey maalgelintan loo sameynayo ganacsatadani yaryar ee ku sugan magaalada beledweyne
intaa kadib walaalihii aan dalbannay oo na ajiibay inay nagala soo qayb galaan xafladdan ayagana waa u mahad celinaynaa sidii ay noo aqbaleen oy noo ajiibeen micnaha ay xambaarsan tahay xafladdanne horeyna waa looga hadlay qof kasta oo goobta joogta huna kolba waa haysataa boorkeeda anoo ku hadlaya magaca ammaana guruub ee gobolka hiiraan waxaa shirka nagala qaybgalayo marti kale oo ammaana guruub soomaaliya ka timid shirkeennuna wuxuu daaran yahay sida aada boorarka aada ku arkaysaan ama daahfurkii hore ee weligow ahaa dhinaca kale mas-uuliyiin ka socday rugta ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa u mahad celiyay bangiga ammaana waxa ayna ganacsato yaryar ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan maalgelinta loo sameynayo
sidaan ka warqabno magaalada beledweyne waa magaalo dabcan ganacsi haddana sida ay magaalada maarata dhaqaalaheedii ganacsigeeda u yahay uma taakulayso ama ma helaan ganacsada yar fursado ee lagu kobcinayo ama loogu taakulaynayo way ku yar tahay saas ajligeed marka waxaan ku bogaadinaynaa mar koowaad iyo mar labaad ammaana sida maaragta ay usoo kordhiyeen usoo agaasimeen dabcan usoo daadejiyeen ama qorshahaas ay u hirgeliyaan ay go'aansadeen ay usoo bandhigeen waan kaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa dabcan inuu noqdo mid hirgalo ganacsatada yaroo badan ay ka faa'iidaysan doonto hadduu ilaa yaraa waxaa kaloon u mahad celinaynaa shirkadda ammaana oo xafladdan qiimaha badan maanta ku daahfurayso adeegyadeeda adeeg ka mida oo la yidhaahdo micro financy micro financy macnihiisa haddii aan wax yar idinkaga sheego waa kelimad ingiriisa laakiin macnaheedu yahay maalgelinta ganacsatada yaryarka ah ganacsatada dabaqadda hoose in kor loo soo qaado maalgelin yaryar la siiyo
maalgelintan loo sameynayo ganacsatadan yaryar ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ujeedadeedu tahay dhiirigelin iyo hor u socodda loo sameynayo ganacsigooda si ay sare usii qaadaan deeq raashiin ayaa la gaarsiiyey qoysas danyara oo ku nool degmada dayniil ee gobolka banaadir xalim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa
qoysas danyar ah oo gaaraya ilaa kun qoys oo ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa la gaarsiiyey deeq raashiin ah taasi oo loogu talagalay in lagu garab istaago dadka ay saameeyeen duruufaha adag ee nololeed deeqdaani oo isugu jirta noocyada kala duwan ee cunnada ayaa bixisay hay-adda hay-ado samafal iyadoo ay ka qayb galeen maamulka degmada iyo bulshada deegaanka deeqdaani ayaa lagu talagalay qoysaskan awoodin in ay si joogta u helaan cunno ku filan gaar ahaan kuwa ay saameeyeen sicir bararka iyo shaqo la-aanta waxaana deeqdaani ay kaga faa'iidaysan doonaan maadaama ay fooda inagu soo hayso bisha ramadaan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimo ku-xigeenka waaxda samafalka degmada daynile ee gobolka banaadir isagoo ka warbixiyey deeqdaani la soo gaarsiiyey iyo sida ay bulshada ugu faa'iidaysteen meeshaan waxaan ku guddoonnay kun qoys raashin loogu tala galay oo inoo keentay hay-add waan ka mahad celinaynaa dadka barakacayaasha ah oo dhibaataysanay u keeneen intaana waxba uma tartay inay u gurmadaan inti karaamkooda waxay ugu soo diri karaan ugu soo daraana ka codsaynaa intaasna waan ka guddoonnay aadayna u mahadsan yihiin maxamed cabdi ismaaciil oo kamid ah ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda dadaamun ee qaybinaysay deeqdani raashiinka ah ayaa ka warbixiyey deeqdani ay soo gaarsiiyeen dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ah ee ku nool degmada daynile ee gobolka banaadir
halkaas waa maanta inta aan ku qaybinayno deeq macaawino ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah ee soomaaliyeed mashruuca gargaarka deg deg ee howlaha biniaadamtinimada wejigiisii afraad oo maantayto aanu maalintii labaad iyo degmadii labaad aanu ka wadno mashruuca waxaa maalgelinaysa hay-adda boqor salmaan xarunta gargaarka iyo howlaha biniaadamtinimada ee boqortooyada sacuudiga waxaan maantayto halkaan deeqdaas ku gaadhsiinaynaa kun qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ee soomaaliyeed oo kusoo barakacay abaarihii ka jiray wadanka qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdaani ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq
maaan ka dhimino waayo raashinkanadhis waa naga filan yihiin ilmahaya sideed qoos waayo aabbahaa saqaarka yihiin waa mahadsantihiin reer soomaaliya waa u dadaashaan ilaahay ajar iyo asnaad ilaahay sinsi waa mahadsantihiin bishii labadaa waa ku soomaynaa insha allah haddii aan la idmo bishii soonaa soo dhow waa ku soomaynaa korona rabbagaa laga sugaa kulley jasaakallaahukhayran kamahadyaane intihaaidowna inshaantii aan kamahadyaana soonga hadhow soonkaba qalilnoo ka jiri soonkaba eed
deeqdani raashiinka ayaa la filayaa inay wax weyn ka tari doonto nolol maalmeedka qoysaska la gaarsiiyey maamulka degmada iyo hay-adaha samafalka ayaa sheegay inay sii wadayaan dadaalada lagu garab istaagayo dadka magaalada dhobley ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya magaalada dhowbley ee gobolka jubbada hoose waxaa laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ku aadan soo dhoweynta bisha barakeysan ee ramadaan mashquul badan ayaa ka jira suuqa lagu iibiyo maacuunta la isticmaalo xilliga ramadaanka ganacsatada iibiya agabka maacuunta ayaa ka warbixiyey sida uu u socdo diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan magacayga waxaa waaye nuur cabdilaahi maxamed anolidhaw oo ka mid ah ganacsada dhobley gaar ahaan kuwa maacuunta sida carwooyinka aan joogno waxaan ugu diyaargaroona soonka soo dhoweyntiis insha allah waxa waaye ganacsigana wuu socdaa sidii horena maa laakiin hadda wuu iska yara fiican yahay magaaladiina inkastoo dhismo badan iyo hadda wadooyinkeena naga jabshay insha allah adi waa u diyaargalowna hadduu ilaa yiraahdo ada agabka oo soonka inta badan la isticmaalo intaas waaye iyo daahiyada iyo maacuunta oo dhammaystiran nooc walba leh wallaahi niyahow suuq waa hore waa iska fiicnaa jira laakiin hadda wuu yara sidii wuu yara hoose laakiin waa iska alxamdulillah waa iska fiican yahay insha allah laakiin hadda ramadaankan si fiican ugu diyaargalowna hadduu ilaa yirahdo waxaan rajaynaynaa in si fiican dadkan usoo dhoweyno waxyaabaha soonka ramadaanka aada u gadma waxaa ka mid a maacuunta u badan oo ah agabka sambuusida lagu sameeyo sida burka waxyaabaha soonka ku saabsan soomaali haddaan ahay soonka waxa waaye waxaa u diyaargalowna raashin cunide laakiin waxa waaye sida hadda tarmuusyada sida bikeeriyada sida garaafaha biyaha keedayaasha digsiyada birta oo lagu dubo sida malawaxda waxyaabaha bimashiinada cabitaanada inta badan oo hadda aada loo xiisay waa intaas magaceyda waxaa waaye cabdiqaadir cabdiraxmaan nuur waxaana joogaa degmada dhoobley waxaana ganacsadooyinka ka ganacsado dharka iyo maacuunta iyo waxaan ka ganacsadaan ka mid ahay rabalaankana waa soo dhowyahay hadda waa qariib waayo waxaa ka mid ah cabitaanka makiinadaha hilibka oo bahasha oo lagu shiidahayo bahalladana sambuuska lagu suubiyo oo maxaa la dhahay bahasha sambuuska iyo burka lagu fidiyo sambuuska lagu fidiyo waxyaalo badan oo adeego badan baa jiro oo hadda aan lasoo koobi karin oo dadka aad ay u jecel yihiin dadka ku nool dhowbley ayaa isku diyaarinaya gudashada bisha barakeysan ee ramadaan ololaha dhiig shubista qaranka ayaa laga hirgeliyey magaalada gabiley ee somalilan saare cabdixuseen ayaa mar kale faahfaahinaysa xili oo ay maamulka somalilan ku dhawaaqeen ololo dhiigshubis ah oo laga sameynayo guud ahaan somalilan ayaa magaalada gabiley laga bilaabay ololaha dhiigshubista ololahan ayaa astaan loogu dhigay ushub walaalka dhiiga waxaana isbitaalka been ee gabiley soo xaadiray dhalinyaro badan si ay u shubaan dhiigooda qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la keediyo dhiiga maanta waxa sharaf weyn ii ahayd in aan ka soo qayb galo barnaamijka dhiig shubista ama ololaha caafimaad ee dhiigga lagu shubayo ee cisbitaalka weyn ee gobolka gabiley uu ka sameeyey magaalada gabiley dhiigga in la sadaqadaystaa oo la shubaa waa wax aada u muhiima waana sadaqad aada u fiican cisbitaalka weyn ee gabileyna waan uga mahad celinaynaa in ay ololahani inooga bilaabaan magaaladeenni gabiley dadyowga reer gabiley iyo dadyowga reer somalilanna waxa aan ugu baaqayaa inay dhiigga shubaan oo cisbitaalladeenna iyo ay goobaha lagu shubo dhiigga ay tagaan oo ay dhiigga shubaan waayo waxaa soo dhici karaa masiibooyin aynaan ku talagelin naf ayaad badbaadinaysaa markaad dhiigga shubto walaalkaa oo masiiba ku soo dhacday ayay badbaadin u noqonaysaa qarbadka amba inta yaree dhiiga ee aad shubtaa adigana waxba ku yeeli mayso waxaa idinku baaqayaa inaad dhiigga shubtaan oo aad tagtaan goobaha dhiigga lagu shubayo cisbitaalka weyn ee gobolka gabiley oo ay hogaaminayso agaasima nicime yuusuf cilmi aad baan ugu mahad celinayaa iyo tiimkeyga cisbitaalkaba in ay ololahani ka sameeyaan magaalada gabiley sharafay ahayd maanta inaan ka soo qayb galo ololaha dhiigkaydinta gabiley genaraal hosbitaal dhiig shub si aad caafimaad u hesho saaka waxaan dadka ku baraarujinaynaa ku wacyigelinaynaa in laga soo qayb qaato ololaha dhiigshubista ee waddo gabile generaal hosbitaal waxaan aad iyo aad u dhiiragelinayaa barnaamijka dhiig shubista ee ah magaciisu yahay shub dhiig oo hel caafimaad waa barnaamij khayriya aad iyo aad baan u dhiiragelinaa runtii cisbitaalka weyn ee gabiley iyo bahda caafimaadkaba bulshadana waxaan u sheegaynaa inay arrintaasi arrin aad iyo aad runtii u muhiima tahay waxaynu badbaadin karaa qof walaalkeena oo si amarjintiya dhiig ugu baahan markaa waxaan ku dhiiragelinayaa dhallinyarada iyo bulshooyinta dhammaanteedba inay shubaan ololaha dhiigshubista ay ka qayb qaataan ololahan ayaa qayb weyn ka qaadanaya xaaladaha degdega ah ee soo food saaray isbitaalka gabiley markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa u muuqata mid kuwa ku guuleysanaya premier leaga kadib natiijooyin dhacay toddobaatadii ugu dambeeyey tartanka ridis ayaa laba iyo ewer kaga badisay manchester city cayaar ka dhacday itixaad stadium waxayna guushaasi timid afar labaatan saac kadib markii arsenal ay guuldaro lama filana kala kulantay westham garoonkooda waxay liverpool ka dhigtay inay kow iyo toban dhibcood ku hayso hogaanka horyaalka iyo kooxda ugu cadcad ee ku guuleysan karta horyaalka xeereedkii ugu horeeyay ee solada halkaasi aan kaga gudubno xubinta cayaaraha markaan kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta sarafka iyo suuqyada saare cabdixuseen ayaala deera guudaanna waanag intaa dhegaystayaal warka subax saaka oo jimcaad ka dhagaysanayseen raadiyo haysana ee magaalada jowhar jimco wanaagsan